إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waaynu ku dhex jirnay baabkii guurka ka warramaya nikaaxa gaar ahaan casuumaddii loo sameynayey arooska iyadoo aad arkaysa diinta islaamka inay tahay diin aan waxba ka tegina dhan walba ka hadashay sidoo kale waxa ay ka hadlaysaana uu yahay wixii danta iyo maslaxadda ummaddu ay ku jirto dadku marka ay doonayaan maslaxada iyo horumar ilaahay baa diinta geliya oo yaqaano dantooda aadaabul akli dadku meesha ay isugu yimaadeen si aan la isu karaahiyeysanin in aadaab ay yeelato lagama maarmaana qaar baynu soo aragnay aadaabtaa ka mid ah aadaabtii waxaa kaloo ka mida tan waa xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo toban وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم utiya waxa loo keenay بqascatin xeero min tariid oo raashin federation oo isku dhex jiraan faqaala markaa nabigu waxa uu yidhi isagoo asxaabtiisa wacyi gelinaya kuluu ka cuna min jawaanibiha xeerhada hareeraheeda kuluu min jawaanibiha xeerada dhinacyadeeda ka cuna walaa ta'kuluu min wasatihaa xeerada barhtankeeda iyo dhakadeeda ama dhoorka dhoorka xeerada dhakadeeda ha ka cunina fa ina albaraka barakadu tanzilu way soo degaysaa fii wasatihaa barhtankeeday ku soo degaysaa barakadu halkaasaanay ka qaybsamaysaa sida qasabada biyaha ahe halkaa ha isku taabanina rawahu arbca wahada lafdu nasaa-i wa sanaduhu صaxiix xadiidku waa صaxiix weeye aadaabtaasi waa iska caddahay qaca waa xeedhada weyn sariidkuna waa raashinka la isku dhex budliyey mael khubsi hilib iyo laxoox iyo maraq iyo waxyaabo kaleo ku jira wixii la heli karayo kaa aynu idhaahno caynba cayn ama jacbur haddii af soomaaliga la idhaahdo iyo federation ka ay idhaahdaan aadaabtii waa mid ka mida taas qofku marka had iyo jeer wuxuu xadiidkani sii akidayaa kii hore odhanaya wakul mima yaliik waxa adiga kula xidhiidha cun kii hore odhanayay ayuu xadiidku sii akidaya waa waxyaaba aadaabta ugu wanaagsan bay ka midtay qofku waanu ka calaq qaadaya halkii raashinka bartanka u ahaydna qof waliba halkiisunbuu ka soo dhawaysanaya u kasii wadaya dee xikmadana waabu sheegayba asalkeedabana wixii la hayaa haddii ay yihiin cunno iyo haddii ay yihiin wax kaloo la hayo waa barakada adduunka iyo anfucba waa barakada wuxuu haba badnaadee hadduu bilaa barako noqdo dadka meel bogsiisa kaga dhici maayo see daraaddeed ayaa mar walba tahay qofka muslimka ahi inuu barakada toosh iyo ilaysku raadiyo meeshii barako lagugu sheego ha dhaafo ha fudaysani wuxuu hadduu barakaysan yahay wuu ku dharginayaa wuu ku naaxinayaa enerjiya tabar fiican buu keenayaa ajri baa laga helayaa barakada waxaasee wadataa kan kale bilaa barakada ahina dee kulaylkiisuu leeyahy waxaba laga yaabaa dee dadku inay cunaan aanay dharginba ama dee anfaca barakadiisii mar haddii la waayo sidaasuu nebigu ku sababeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka labaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal maa caaba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama dacaaman qad maa caaba rasuulu llahi nebigu muu ceebaynin ereyga caaba waa cambaarayn iyo ceebayn iyo wax ka sheeg rasuulu llaahi rasuulka ilaahay waxba kama sheegi jirin dacaaman raashinka qadu weligiiba raashin lasoo dhigay waxba kamuu sheegin kaana wuxuu ahaa idashtahaa markuu doono shay-an shay raashinka ka mid a hadduu abateed u helo akalahu wuu cuni jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa in kariha haddii raashinkaa uu karaahiyeysto onu nafsad iyo abateed u hayninna tarakahu dee way iska dayn jiray muttafaqun calayh aadaabtii bay tanina ka mid tahay aadaabtii ayay tanina ka mid tahay in qofku had iyo jeer wixii loo soo dhigo ama xaafadi ha usoo dhigto xaafadiisiiba ha ahaato ama hudheelkaba ha ahaado hudheelka had iyo jeer dadku ay aada wax uga sheegaan oo inanka kuuga ah iyo inay canaantaan ay u kala firiyaan isagiiyo raashinkaba taa dadku waxay moodaan inay u xalaal tahay halka saxaafadababa laga yaaba inuu qof ka qaabsadee laakiin ta hudheelka oo qofkii uu yaro dareemayo inuu lacag bixinayo ee tan kaleba uu bixiyuuni ayuu inankana markuu wixii garan waaye isagiina wax ka sheegayaa raashinkana wax ka sheegayaa wixii oo dhan hudheelkii wax ka sheegayaa marka waxaasoo dhan waxa ka wanaagsan adeerkan maan doonayna iga soo bedel haddii aysaseegaan weye qofkii waayo raashinkani waa nicmo ilaahay nicmada ilaahay inaad caydood wax ka sheegto ayaan habboonayn inaad ku mahadnaqda mooyaane qofkuna dee waxbuu bani aadamka rabitaanadoodu way kala duwan yihiin waxbuu diidi karaa lagu qasbi maayo oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam xeedha xeedhadiisi baa loogu soo riday bahashan la idhaahdo afariyaadin layda oo bislaatay kolkaasaa loo soo dhigay dabeedna markii uu gacanta isli ku fidibay xaasaska mid kamid ahoo aada ula sii garanaysa ayaa tidhi nebiga ha loo sheego bahasha lasoo bisleeyey waa afariyaadin leyda oo garanaysa inaanu la qabsanayn markii loo sheegayna dib buu gacantii uga laabto dib uga yaro gurtay waaya khaalid oo meesha fadhiyada wuxuu yihi waa sidee dee ma xaraam ba maya xalaa xalaal weeye anigaan abateed u haynin buuri oo xagga iyagii baan lagu cuni jirin waa adigoo lagu soo dhigo oo kala un fariyaadinli halkaaba markay maraysa soomaalidu ay u yaqaanaan inay shaydaanka shaydaanadiisii tahay siyoo casho laga soo dhigo macaylkaheedii dee hadalkeeda daa inii ajidunii acaafu waxaan dareemayaa buui inaanan abateed u haynin qofkana waxaanu abateed uhayn haddii uu isku disoba laga yaabaa inuu hunqaaco sidaa darteed buu iska daayay waxba se kama sheegin muucaynoo way xun tahay iyo saasay tahay iyo ma odhan khaalid baa dabeedna dee fursadiiba ka faa'iideeyeyda waa sidii unbay tahay oo carabku dee casuumadda marka aada loo wanaagsinaya afaryaadinle la keenaa halkaynu inagu sararo iyo awla la sugayno iyaga taasaa casuumadaha wanaagsan ku jirta waaya dumarkeennu waxay u kala tiriyeen markii ay karaahaysteen ninka raashinkooda wax ka sheega qorqoday u yaqaanaan ma og tahay markaa waxay idhaahdeen wuu cunaa caayaan cantable bay idhahdeen intuu raashinka cunaabu intaa waxaan sidaan muxuu yahay wuxuu kan markaa cantable ka noocaas uu dhamaa oo uu dhaartaa ku dhinta bay idhahdeen intuu wixii dhamo ayaa uu maaragtay dhaaranaya haddana marka saas oo kale waxaad dareemaysaa inay karaahiyeysanayaan raashinkii ay soo diyaariyeen ay ku tabceen wax ka sheegidiisa waa adaabta kamid adaabta wanaagsan weeye qofkii nicmadan ku tabcay ilaahay ku siiyey midnaba inaanad waxu dhimin وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسuلku وxa hi لا تأكلوا بالشمال war بdxda ha ku cunina hadaa wax cunaysaan فإن الشhayطاaنa kii شhayطاanka la odhan jira sharwadeenkii يأكل بالشiماal wuxuu wax ku cunaa bidxda شhayطاanku bidxdu wax ku cunaa rawaahu mسلم xadiidkaasina sidaasuu tilmaamay bal u fiirso oo dadka had iyo jeer aan iltizaam islaamiya lahayn ama dhaqanka islaamigaa aan aada isugu adkaynaynin lagama karayo bidixdaa inuu wax ku qabsado laga kari maayo gaalada markaad eegtay xafladahooda iyo meelaha iyagoo marmaraya bakeerigaa yar ay isku dhufanayaan bidixdaasunbay ku haystaa hadda midigtaada ka toolmoon oo haaneedkii ah oo qofku wixii uu mudanba uu ku qaban jiray ama uu isleeya uu kaa dhici laakiin tan dee waa la weheliyaa shaydaankiibaa uhoosgelaya shaydaankiibaa uhoosgelaya adaabta ayay ka mid tahay fiican sidaa maaragtay rasuulku uu sheegay sala allahu calayhi wasalam dadku mararka qaarkood bay ku yaro marmarsoodaan dee marka aan raashinkii ku cunayo midig bidixdii haddii aan sharaabkii ku qabsado iyadii sideebay noqon doontaa ilaan kan midigtiibaa dhooban oo suugo iyo waxlaho haddii aan sufurkii ku qabto ama bakeerigii armusiibta ama dadka ka wasakoodaa culimadu waa kuwa qaarkood uga jawaaba yidhaahda intaa diinta wasakhayn lahayd koobka wasakhe taasaa ka sahlane intay diintu dhoobnaan lahayd kane iska dhoobnaado waa la mayri une biyiibaa u yaaleen marka cabid iyo cuniba cunaba midigtaasa inaga u diyaarsan bidixduna waxyaabihii kale ee hoos hoosta ahaa ayay qaabilsan tahay sida cawrada iyo nadiifinteeda ay ka mid ahaayeen tartiibta iyo anshaxa iyo adaabta quruxda badan ayuu islaamku kaaga waramay arrimo iska la xidhiidha qofka ijtimaaciyaadka iyo xoriyaadkiisa ayaa haddana loo qurxinaya taasina waa mid kale wey fa ina shayطaana yakulu bishimaal asalkeedadana shaydaanka badeecadiisu waa waxa dadku ay ku halaagsamaan adduuniya aakhirada qofka muslimka ana islaamku uu ka durkinaya shayaan meeshaba hadday shaydaan uu soo galo suuqiisu waa sharun sharun weyn waxaase dee iska macruufa wixii cudurdaara mar walba islaamku qofka waa u ogol yahay cudurdaar haddii uu yimaado wixii loo diidaa loo ogolyahay haddaanu midigtaba lahayn waa iska macruuf wixii walba inuu iskaga qabsanayo bidix oo midigtii dee aanu ku qaban karaynin oo cudurdaar uu jiro iyadoo dabcan nadaafadda uun uu aada u ilaalinayo waa dani kutiri baa la idhataa وعan abi qataadata radي اllahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaala nebigu waxau yihi إida shariba axadukum wardadyow hadduu midkiin cabo doono inuu cabo ama cabitaankii wado falaa yatanafas yuu ku neefsanin fi linaa weelka yuu ku neefsani markuu qofku sharaabka wado weelka yuu ku neefsani xadiidkaasi aada buu saxiix u yahay muttafaqun calayh waliabi daawuuda can ibni cabaasin radia allahu canhuma naxwuh ay miluh xadiidkan oo kalea ku sugnaa sunanu abi daawuud sulaymaan ibnu lashcar imaamka la ydhaha kitaabkiisa baakaasi uu ku sugnaa wazaada wuxuu kordhiyey imaamkaasi aw yanfuk fiihi falaa yatanafas filina yuu ku neefsani aw yanfuk falaa yanfuk fiih yuu afuufi weelkaa wax ku cabaya yuu afuufi adaabtiina way la xidhiidhaa dadka kale had iyo jeer ile mararka qaarkood baaba la waayi karaa koobab adduunyada ha ku wada xisaabtamin iyo duruufta in faraajiin iyo koobab laydin qaybinaya ay jiraan waxaa iska macruuf ahaa inaynu innaga dhaqankeenuba aha haruubka intoo caanaha lasku lagu soo shubo in la wadaago in la wadaago kani marka bado kani marka bado kani marka bado amaba weelkan isaga ah intoo qofkani uu ku cabo mid kale la waayo wax lagu xalana la waayo kii kalena uu ku shubanayo marka qofkii la arkaya inuu candhuuf ku tufay oo uu afuufay oo wax kaga noqdeen dadkii kale way karaahiyeysanayeen ay karaahiyeysanayeen caafimaad ahaanna nusuustani waxyaabahana in fara badan dadka ku waaninaysa caafimaadkuna sidaasuu ku jiraa waxaba laga yaabaa bakteriyadii raacaysa naqaska inay kanba raacdaa laga yaabaa oo xataa qof kale iska daayo iyada qofkan ay kasoo baxday laftiisa circulationka iyo wareegga ay ku samaynaysa mar labaad ku noqonaysa uu dhibaato ku noqdo sidaa darteed ayaa qofka iyo ciddii kaleba ay dan u tahay sidaas inaanu afuufin fujaanka waar hebelow ka daa marka aad tidhaahdo wuxuu leeya mee waxbaa kasoo yaro socdo xoorka iyo waxaa ayaan dib isaga afuufaya mal qacan qaado ama gacanta kaga saar ama ul yarya wax qaado wixii aada afuufi lahayd sidaa uga saar ama in yar janjeeriyo wixii aad dareemayso iska ka yar daada laakiin allaha alla wuxuu ka yihi inaad afuufto ama aada ku neefsato ku neefsigiina de waa adiga oo qurqurinaya inaad afkiiba ka qaadi weydada oo aada ku celceliso u neefsi inaad mar qurquriso dabeedna markaad yaro cabudho aada afka ka qaado aada neefsato haddana mar kale qurquriso o aada afka ka qaado saddex jeer inaad ka neefsato dibadda inaad ku neefsato wey ee aanaad gudaha weelka ku neefsanin saasa adaabtaa wanaagsan ayuuna baraya islaamka marka dhowrkan xadiidba sharaxooda wuu isku soo qabtay sheekh kii horeeyey waa kaa ka warramay raashinkana waxaa sunnaa in bilowgiisa bisinka loo qabto waa adaab dhowra habka loo fadhiisanayaa buu sheegay xadiidka u horreeyey oo ahaa hab miyir qabo oo qofku cunnada uu kana gaajo beelayo aanu aadna u hidigayn ila uu qarxaye xadiidka hore kaasuu ka soo warramay xadiidka ku xiga wuxuu ka warramay tasmiyada iyo in bisinka lala yimaado xataa sida xadiidka caaisha ee tirmidi ku sugan uu sheegayo hadduu qofku ilaawo bisinka marka dambe ha yidhaahda bismi illaahi awalahu waaaakhirah bismi illaahi awalahu waaaakhirah markaad sii marinaysa adaad xusuusato barakad iyo adaba qabataynaysaa waxaad leedahay bismi illaahi awalahu waaaakhirah laba faa'iiday ka dawo tahay oo barakadiina waa daba qabataynaysa koltii hore ku weydaaratay shaydaanku haddii uu wax kaa liqliqayna waad ka soo hunqaacinaysa oo markaasuu soo hunqaacayaa bisinkaasi aanu xejinayn dee inaanu waxba kaa cunine uu hunqaacana dan bay tahayba midigta in lagu cunana soo aragna cabbidiina waa la mid waxaynu halkan ka arkaynaa qofka jaahilka ahee masalada aan aqoonta u lahayn in wax loo faa'iideeyo la baro oo cilmiga u sheegidiisu kaxishood ma leh sidaa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabigaa yar uu tacliiminayuu lahaa midigta ku cun qof yar buu ahaa laakiin qofkii weynaana waa la mid nin buu arkay midig bidixda ku cabayo waxa uu ku ururiyaa war ku cab midig markaasuu yihi ma karayo kolkaasuu nebiguna yidhi la stadacta allow aanad karin dabeedna u kariba kari waayo inuu kor u qaado baashiiba waxay noqotayba way qallashayba sababtuna waxay ahayd uu kibirsanaa oo nebi maxamed oo ag joogo amarkii ka qaadan waaye falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim kuwa amarka nebiga maxamed khilaafa ha ka feejignaadeen buu laha yidhi fit balaayo inay ku dhacdo marka nebigii hor fadhi oo gacantiisii caadi tahay ninkan ayuu ihi ma kari karayo na ilaah waanad karinba bu cashar bay u noqotay dadka intii ka dambaysay waxaynu uga jeednaa markuu qofkii gefo usluubka wax loogu sheegaya waa halkeeda oo usluuba qofkii lagu wiirsanayn ama tiiqtiiqsi lahayn ama kudigasho lahayn waa inuu yahay oo dee xikmadiisa iskaleh maraad dhegta u saartay iyo maraad noot yar ugu qortay iyo dad saaxiibka halkaa kaasoo horjeedo oo aada aragtay inuu ama bidixda ku cunaya ama ku cabayo ood warqad yar ugu qorto ama intood kacdaa dhegta u saarto ayaa dee ninkaa weyn haddaad odhan hebelow sunne maaha in lagu cuno ee aada ku qayliso halkuu ama ka canaatami laha ama cuqdad qaadi lahaa inaad si yaroo hoose ugu sheegto lianna nasixata fi lmala-i fadiixa ayaa la yidhaahdaa bulsho dhexdeedoo lagugu naseexeeya waa nooc fadeexada usluubku waa halkiisa laakiin qof yar iyo qof weynba in wax loo sheego weyn kayfiyadda loo cunayo hab hab halka laga cunayana xadiidka wuu kusoo sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam adaabtii quruxda badnayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu iyadana soo aragnay oo ah in aanu raashin waxba ka sheegi jirin dadkana waxba kama sheegi jirin dumarkiisana waxba kama sheegi jirin raashinkiisana waxba kama sheegi jirin saasaa nebiga caado ahayd calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida buu soo galay xaafadihiisa mid ka mid ahoo raashinkii markii loo soo dhigay buu hi miyaa la hayaa wax iidaana iidaan macnaa wax suwaga ama dufana maya bay yidhaahdeen khal un baanu haynaa khalku dee waa la yaqaanaayo dufan ma laha khalku waa kan dhanaane dee sida lindhanaanka oo kale quraaradaas jira qaala haatuu fanicma aludmu huwa iska keena bu uhi wax iidaan noqdo ama koosaar dee isagaaba ufiicane kaa laftiisaba waynu ku barxiye iska keena buuhi muu odhanin makhal baad noogu sheegaysaa iidaan wuxuu yahay oo kaasi waa dhanaayo waxba kama sheegin saasaamaana marka aadaabtaa wanaagsan baa uu xusay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee aadaabtu dabcan way fara badanta aadaabta cunidda iyo cabidda laakiin intan aynu arkayno sheekhu wuxuu uga soo qaatay mar haddii baabkii carsuumadii arooska laga hadlayay inihii si munaasibka ahaa unbuu soo si kooban usoo qaaday laakiin kutubta xadiidka iyo fiqiga iyo adaabta baabku aada iyo aad bay u fara badan tahay si aynu xalayso sheegaynana riyaad saalixiinka iyo kutubta ay ka mid yihiin ayaa aad ka raajici karaysaa wixii siyaadaha baab lqa baabkii qasmiga wey alqa qasmigu waa uu cadaalad samayntii dumarka dhowrka alloo cadaalad samaynayay maadaama sharcigeennu uu fasaxay ninku inuu guursan karo markuu awoodayo gabadh wax ka badan laba ilaa afar inuu guursan karo waxa uu taa ku lifaaqay oo uu ku ladhay iyadoo waajib uu ka dhigay dumarkaa in loo cadaalad sameeyo waxaa loogu cadaalad samaynayaa wax siinta dharka iyo dhuuniga iyo guriga iyo waxaasoo dhan waxaa loogu cadaalad samaynayaa qofku inta uu kari karayo galmada waxaa loogu cadaalad samaynayaa kawarhaynta weji furnaanta waxyaabo badan baa lagu cad haddii wax maaragtay loo kordhinayo aqoon iyo arin iyo adduunba waa loo cadaalad samaynaya waayo alqasm marka qur-aan iyo xadiidba waa arin ay nafareen in arrin ay nafareen wey sidaasaa deganaanshihiina uu ku jiraa labadii qof ee wada joogay shakigii ku iman lahaa iyo warwarkiiyo didmadiina sidaasay ku yaraanayaan labada ooriyood ama ka badan markay ogsoon yihiin ninkoodu inuu cadaalad samaynayo oon waxba ha karanaynin dhibkaba way yaraynayaan iyo hinaasaha haddii kale warwarkii baa sii badanaya can caaishaa radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yaqsimu mid u cadaalad sameeya bayna nisaa'i dumarkiisu u cadaalad samayn jiray fayacdilu waa u garsoorayey fayacdilu cadaalad buu samaynayey wayaquulu wuxuu odhanayay allaahumma haada qasmii fii ma amlik falaa tarumnii fii ma tamliku walaa amlik saasuu ku ducaysanaya allaahumma ilaahayow haadaa kaasi qasmii waa intii aan cadaalad samayn karayay een dumarkan u xaqsoori karayay fii ma amliku waa intaan kari karaya wey haadaa qasmii fii ma amlik garsoorkaasi waa intii aan karayay falaa talumnii ha igu canaananin falaa talumnii ha igu canaanano ha i ciqaabin fii ma tamliku wax adigu aada kari karayso oo walaa amliku anigu aanan kari karayn wax aad kari karayso oo gacantaada ku jira oon gacantayda ilaahay oo ku jirin baa jira oo waxa weya maadiyan ama muuqaal ahaan dee wuu cadaalad samayn karaayo hoyaatinkii habeenada iyo maxaan ku dhahdaa waxsiintii iyo weji furnaantii iyo kawarhayntii iyo waxbaridii iyo waxaasoo dhan wuu cadaalad samayn karaa waa wuxuu kari karaya laakiin waxa ilaahay unuu karaya oo qofku aanu kari karayn dee qalbigu dhinacu jeclaanayo wa annahu huwa adxaka wa abkaa ilaahay isagaa adxaka wax ka qofka bani aadamkaa ka qosliya wa abkaa isagaana ka oohiya waxay culimmadu ku fasirayaan isagaa abuura farxadda iyo naxdinta isagaa abuura karaahiyada iyo jacaylka labadaba qofka qalbigiisa sidaa darteed waa arrin uu ku ijbaaran yahay ama ku qasban yahay qofkii dhinaca uu macnaa dhinaca uu jeclaanayo kolley dumarkiisa dee midunbuu jecelya midunbuu qalbigu si uunula jiraa dee waxaa la mida waalidkii waxaa la mid noqonaya caruurtaadii waxaa la mid noqonaya ehelkaagii asxaabtaadii iyo madaxdaadii qofka bani aadamka ahi dee laabilaba ula baalay laabilaba ula si unbuu qofku dhanunbuu yar jecel yahay xagga jacaylkiisa marka inuu qalbigii dhinac la yarahayuu yaro jeclaado sababtuu doonayaba ha ku jeclaadee waa arrin ilaahay u hayo oo addoonku aanu haynin qur-aankaana dee ilaahay uga markhaati furo walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa walow xaraftu falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa ma kari karaysaan buu lahayd inaad u cadaalad samaysaan dumarka eh aad aada dadaasheenba ee ha wada ciirina un mar inaad dheellidaan oo wada dheellidaan un iska ilaaliya kollay wax way idinka yar leexleexanayaan marka taa aayaddu ay qirayso kow waxa ka ah kalgacalka uu qofkii dhinac unu hayo labadii qof waa laga yaabaa inay kala dadaal badan yihiin waa laga yaabaa inay kala u kala naxariis badan yihiin isaga oo waa ta la yidhi waraabuhuba kaydhaa ka daabuu xaggiisa u yar dhambuuqsada ama u ciira waa laga yaabaa inay asbaab kastaba ha ahaato waayo falaa talumlihim fi ma tamliku walaa amlik laakiin innaga waxaa laynaga doonaya dadaalka dadaalkaa laynaga doonaya idaafatan ilaa dalik marka loo geeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dumarkiisa u cadaalad sameeyaa de isaga waajibba kumay ahaynba haddana waa kaa tusaalaha inoogu ah xadiidka mursal baa lagu tilmaamay qolyaha qaarkood dambe usuul bay ku tilmaamay oo xaafid alxaakim waxa uu tilmaamay inuu saxiix yahay raggii muslimna warinaya imaamu dahabi waa ku waafaqay laakiin rag badan baa mursal ku sheegay وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay man kaanat lahu qofka ay u ahaatay imra'ataani laba ooryood ama laba xaaq qof kale famaala u leexda u eexda إilىa إxdaahumaa midkood duuna الأkrى tii kale la'aanteed midunbuu xaggeeda u ciirayaa tii kalena wuu ka sii ciraya jaaa wuu imanayaa yowma alqiyaama dharaabta qiyaamuhu imanayaa washiquhu iyada oo waaxdiisa ama dhinaciisuna maail uu leexsan yaho uu laalaado macnaha labadiisii waaxood mid ka midabaa faarijuu ku dhacayaa dabeedna isaga oo dhinac jiidaya oo ismaroorinaya sida dadkan faalijka qaba ay u socdaan ayuu maalinta qiyaamaha isa soo taagaya waa nooc fadeexadayna weeye qof waliba camalkii adduunyada markii uu joogay uu ku fitnaysnaa ayaa astaantiisii la siinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu kaga warramay qofkii masalan ballanta furi jiray calan baa xagga dambe laga taagaya ay ku qorantahe waa ballan furiddii hebel hebel qofkii cuni jiray ribada iyo waxaas baashaa ribada badsan jiray aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas iyagoo circirayo heedo daw ah oo la moodo inay derderan yihiin ama jin maray ayay sidaa u imanayaan kaasina waa noocii baa la odhanaya kaa isbirtoolaha weegi waa riba cunihi kii kale isagu xoolaha agoontiiyo cunaya iyada oo naari ay ka soo butaacaysa afkiisa kaasina waa kii noocaha baa la odhanaya kan isagu dhinaca jiidaya ee waarinayaana waxa la odhanaya waa kii xaasaskiisa u kala eexday waa fadeexadayntaa wey marka arrinkuba halkaasu marayaao cadaalad samayntaasi waa arrin diin ah inuu qofkii islaamku diin buu ka dhigay qadiyad ijtimaaci oo baxsi ah oo qofku xor u yahay dhinacuu doono inuu kaxeeyo maya laakiin waa arrin diina wey labada xadiid waxaa laga qaadanayaa in qasmigani uu waajib yahay dadka waajib ku yahay laakiin nebiga kuma waajib ahayn oo waxa ilaahay uhi turjii man tashaau minhun wa tu'wi ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayk taa doontana waad dib dhigi kartaa taa doontana waad soo qadimi kartaa tii kolkii hore aada qadimtay baad qaadan kartaa alla waa kaa fududeey culayska ku saaran ee kalea aada u badan weeye suurat alaxzaab iyadoo taasi jirto laga fududeeyey haddana sidaas uu dadaalaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ragga kale waa waajib wey wixii qalbiga la xidhiidha wuxuu soo gelayaa isagu laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbi cadaaladaas waa shay madluuba in loo cadaalad sameeyo ooriyaha iyo ubadka iyo aqaaribta iyo jaarka intaba waa loo cadaalad samaynaya waa cadaaladii qofka muslimkaa laga doonaya wey qoyskiisa u cadaalad samaynaya xaqaas inuu yahay xaq weyn ayaad halkaa ka aragtay kol hadduu ciqaabtaa weyne ka dhalatay haddii la dayaco waxaa haddaba habboon kol haddii arrinkuba halkaa uu gaadhay yembaqii lilinsaani an yastaxila man xawlahu min zawjaatin waaqaarib waasxaabu jiraan khashyata an yakuuna muqasira fii xuquuqihim waa inuu maslaxaadooda iyo iska bustayntooda badiyaa iyo cafiska doonidooda si uu dee uga fakan karo arrinta oo xaqani dee xuquuqda qaarna ilaahay baale qaarna addoonkaale oo addoonkaa sidaa daraaddeed ba hadday kaa saamaxdo ama kuu dabciso arrin soconayo hirgelaya uu yahay marka haddii kolkuu xoogaa joogaba qofku idhaahdo aan iska cafino cafa allaahu camaa salaf dumarow ha la iscafiyo ama waxasiiyo ama sida kaleba ha u wacdiye way fiican tahay oo kolba uu xalaal weydiisto wixii uu islaa keri kari maysidna hadduu nafiska doonay u nafisiyaan waa bannaan tahay sidaynu xadiidka sawda aynu ku arki doono nebiga ay ugu dabcisay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku leeyahay sheekhu wa fi lxadiidi istixbaab aliqtisaari calaa zawjatin waaxida waxaaba iska fiican inuu mid kuwa iskaga gaabsada buui idaa khaafa an yacdila bayna azawjayni markuu ka warwarsan yahin aanu labada cadaalad u samayn karayn aayaddaasaa markaa u daliila fain kiftum anlaa tacdiluu fawaaxida haddii aydan cadaalad haddaad ka walaacda inaanad u cadaalad samayn karayni mid qula iskaga gaabso qofku sidiisaba naftiisa been uma sheegi karayo wuu isgaranayaa shaki la-aan haddaanu isqancinayn oo aanu isa soo qadimaynin wuu garan karayaa wuxuu yahay inuu laba xaas wadi karayo iyo inaanu wadi karayn markuu isqiyaaso dulqaadkiisa markuu isqiyaaso dadaalkiisa markuu isqiyaaso hayntiisa markuu eego aqoonta waxyaaba badan kolka uu eego wuu garan karayaa inuu laba wadayo inaanu wadayn marka kolka horeba hadduu kasii shakisan yuu leeya wallahi haddaad mid soo kordhiso waa laga yaabaa inay miyaradu un kula kacdo miweynadiina ay hawada u baxdo hadduu taa kala sii yaabsan yahayba fawaaxidatan ba alla uu leeyahy waa midaada qura rag badan baa taa kaba helayabe marka la ydhaha fawaaxidatanta halkaasi baa loogu xiday qofkii waaba laga yaabaa inuu neerfis yahay oo cadhadiisu aada u badan tahay oo dulqaadkiisu yar yahay oo wadidiisu adag tahay arrintanina waxay u baahan tahay ninkii marka uu dee laba faramood buu furayaaye hujuum baa kusoo bilaabmaya dagaalkuna had iyo jeer saanad buu u baahan yahay marka dulqaadka laftiisii siday qofkii keliyaha ugu dulqaadanaysa imika dee way yaraanaysa hadduu yidhaahdo heblaayo waxbaa sida noqday oo maxaa labada lagu guursaday unbaa mar walba hor taala ile markii hore way u sabraysee waxaasoo dhamina ku xisaabtankiisuu leeyahay maarata saa u baraarujinaya cinaad اlqaص alleyl lannahu mawa linsan ilى manzili wabi yaskunu ilى ahli wayanaamu calى firaashi wاnahaaru lilmacaash wاlاshtigaal xagga waktiga kolka la eego waktiga dumarka loo cadaalad samaynayo habeenka iyo maalinta waxa asala habeenka marka qofka hawshiisu hawl caadiya ay tahay wey oo in labada la ilaaliyo habeenkii ayaa asala oo islaamka habeenka iyo maalinta habeenka asala lidaalik baa had iyo jeer maalintuna ay taabicu goorta dhaydka la bilaabayo iyo taariikhda waa habeenkiiba laga bilaabaya ee tan kale imika aynu aragnay waa dabarog waa dabarog imika galabtunbay ku odhanayaan caaw hadday ku odhanayaan waa salaasa war xagay salaasa ka tahay arbaco weeye caawaya marka waa tii maqluubka ahayd oo dadkaa dabadaha ka yimaadee ummadaha kale la soo dhaqmaa waa meelo aynu luqad ahaan aan la isku afkaranin wey caawa markaa u gabalku dhacay ayaa kow laga odhanaya habeenkaa masalan haddii rabadaanaytay iyo hadday ciidta habeenka asalah islaamka maalinkuna taabici buu yahay oo waa soo raac saa darteed qasmiga waxaa laga eegaya habeenkii oo hoyaatinka habeenkii waa inuu heblaayada leh aanu dhaafinin ta kale waaba laga yaaba maalinkii gurigeeda inuu wax ka soo joogi karo laakiin habeenku isagu safaad male oo haddii shaqadiisu caadi ay tahay waxaynu u leenahay dadka qaarkood oo sidaa cagsigeed u shaqeeyaa jiro waashmaan baa laga yaaba inuu yahay habeenkii sooma dhacdo waashmaanku habeenkii iyo maalinta dee isagu habeenkiibuu shaqo taga oo wax soo ilaaliya maalinkiibaa isaga asal u noqonaya maalinkiibuu gurigii degayaa wax ka cunaya seexanaya kada o kada wamin raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaquu min fadlih naxariista ilaahay habeen buu idin idin yeelay iyo maalin si habeenkii u nasataa arinta la xidhiidha jimaaca iyo qofkii inuu maaragtay liqaa iyo kulan sameeyo xaasi u sameeyo iyadu waajib maaha ee hoyaatinkan un baa waajiba waayo dee waa tan xadiiska uu nabigu ku sheegayay waa wuxuu ilaahay karooo aanu karaynin isagu ama laga yaaba habeenku tan ku beegma inuu xanuunsadaba sooma dhacayso habeenku saa kale ku beegma inuu caafimaado haddana uu soo noqdo xanuunkii haddana caawa qabto ragga qaarkood baa masaladaas laba il daranba oo wax uga jawaabo u baahan sideedabana hoyaatinka waxaa loo tixgelinaya oridii waxay tirsanaysaa ninkan la jooga marka dumarka kale ay tidhaahdo odayga xagga iyagu ahaa caawa xagga iyagu caawiya ama xalayta odayga xagga iyagu ahaa tirsigaa laftiisaa wax dhan u ah wax kastabaa la kala calaf qaadeen taasaa wax dhan u ah odayga xagga iyagu ahaadaa marka la joogidaasaa lagu xisaabtamaya laakiin arinta kulanka iyo waxaas dee waa laga yaaba amatiyaadkiibay ku xidhantahay waa wixinahay u hayo caafimaadkiibay ku xidhan tahay oo bahaaradeediibay ku xidhan tahay waxyaaba badan baa jira marka ta la tixgelinaya waa hoyaati ilaa haddii kaleo laga yaaba inu qofka xiiqaba ah waaya sidaasuu uga dayriyey rasuulku sala allahu calay wasalam arrintaa marka in aada looga fiirsado qofku uu dadaalo oo uu dadaalo wey ku xisaabtankeedaanay leedahayoo dabcan qofkii markuu sidan u dambaabayo waa marka iyadii xaqeedii ka soo baxayso islaamka ilan gar waa loo islaamay marka iyada qudhigeedii waajibkeedii diyaar la tahay inay ninkii soo dhaweyso oo aqbalkeen ay noqoto ay ka tala qaadato oo markaasaa caadatan xaqan hadduu ku gafo isagii dambiilo u noqonaya haddii laakiin iyadiiba aqalka hortiisii baynay la soo taagan la wax dhici karee oo haynaasaa uu ku badan yahay oo odaygiiba guday la hor taagan tahay dee muxuu qasmi samaynayo cadaalad waxuu cadaalad samayn karaaba ma jiro marka waaba laga yaaba inuu laftiisa la baxsado marka iyadiiyo xaqeedii la diyaara ayaa isagii ay ka weyday hadday laakiin iyadiina xaqeedii lumiso oo isna uu lumiyo dee ilaahay wuu xisaabinayaa unoo waa la ysu jarayaa un labadaa sirooye la ysu goynayo wey arrinkii saasuu noqona marka waa kuwa culimadu yidhaahda xaqa ooridu hadday tahay masruuf iyo haddii ay tahay guri iyo haddii ay tahay qasmiba yatacalaq bitamkiin waxa uu ku xidhan yahay bay idhahdaa fuqahadu tamkiinkeeda tamkiinku waxa weeyaan wixii xaggeeda laga doonaya inay la diyaarto inay la diyaarto wixii xaggeeda laga doonaya hadday diido oo tidhaahdo anigu gurigaagana tegi maayo arrinkaagana dhagaysan maayo agtaydana ha marin dagaalkaa ay wado de isagiina waajibkii u ka dhacayo ilan iyaduba qof bani aadama bay ahaydoo xil uu saarnaayo iyaday taa tahay haddana ma habboona inuu dayaco iyadoo xaqeedii iyadu lumiso isagu waa inuu xaqiisii fuliyaa wixii isaga laga doonayo waa inuu fuliyaa keeda ilahay a kala xisaabtamo hadduu kiisa dayaco iyaduna waa inay keeda fulisaa oo aanu odhanin wajazaau sayiatin sayiatu miluha xumaan xumaan ka horgee waa inaanu noqon ilahay baa wuxuu leeya wa an tacfuu aqrabu litaqwa inay iscafidaan ba alla kacabsiga u dhow walaa tansaw lfadla baynakum dheeraadka dhexdiina haada saasa ilaahay isugu muslaxaya dheeraadka haylaawina idin dhexeeya kanaa xaqiisii dayaca ednaha u dayici ee kaaga dhammaystir lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra ilaahay wuxuu u dhowaya inuu arin soo cusboonaysiiyo qofka bani aadamka waxaa lagu kasbadaa ixsaanka iyo samafalka markaad ixsaankaa wado un aada wadeed waaniseed gacan furnaateed kadaa wa kadaa samafal samayso iyadiina ilaahay uu hanuuninaya qalbigeedu soo jeedinaya وعn أنس رضي الله عنه قال أنس wuxuu hi miن السuنaةi سuنada نبi محamed waxaa ka mid ah إdا تزوج الرaجuل ninku marka uu guursado albikra inan markuu guursado shabad ah calaa sayid carmal uu ku dul guursado xaas hore isagoole markuu inan soo guursado aqaama cindaha agteeda wuxuu ku nagaanayaa sabcan sabca toddoba habeen uma qasama dabeedna qayb buu bilaabaya inuu markaa habeen hoyaatinkii kala duwo wa idaa tasawaja markuu guursado asayiba gabadh carmala kolkuu soo guursadana aqaama alaaan saddex habeen buu uhoyanaya uma qasama dabeedna wareegii caadiga ahaabuu bilaabaya midba habeenkeeda muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari sidaasuu sunnaha ku sheegay anas ibnu malik sunnaha hadduu ay yidhaahda asxaabiguna waa xadiid marfuuc lahu xukmu lmarfuuc baa la ydhaha mid la kor yeelo xukumkii buu leeyahy min asunati iyo calaa cahdi rasuuli laahi ereyadaas bukhaari baana wariyey iyo muslim ba anasku de waa la garanaya waa asxaabigii xokeynta ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kan kalaasi ayinaya وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها kolkuu guursaday gabadhan umu salamo la yidhaahdo rasuulku aqaama cindaha alaaan saddex habeen ayuu la joogay carmal bay ahayd caruur walaasa wa qaala dabeetana wuxuu ihi innahu arrinku waxa uu yahay laysa biki adiga kuguma sugna calaa ahliki ninkaaga hawaanun fudaysi laysa biki calaa ahlik ninkaaga kuuguma sugna iyo ehelkanaad usoo biirtay hawaanun wax fudaysiya ogow ku bushaarayso ninkaagoo ehelkaagiihi hawaan kuuma hayo kuma iguma fududin arrinkaagu wuu igu culus yahay islaan yahay waad ila miisaan weyn tahay wey in shiti haddii aada doonto sabactu laki waan kuu toddobayn afarta kale waan ku darayo toddoba habeen baan kaaga dhigi wain sabactu laki haddii aan kuu toddobeeyana sabactu linisaai kuwa kalena waan u toddobayn oo dee xisaaba xil ma leh ma saddexdan un baynu ku daynaa oo wareeggii baynu marka dambe caadi ka dhignaa mise toddobaynu ka dhignaayo adigana xisaabta xagga dambe ayay kaa go-daayoo kuwa kalea toddoba lasoo siiyaa dee doorashada adigaa lagu sabbaca macnaha toddobaan ka dhigi linisaai dumarkayga kale rawaahu muslim saasuu doorgeliyey waayahay waa rasuulka un sala allahu calayhi wasalam dadka kale maya intaa ma dhaafin karo sidaas sidaa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii ahayd ummaddana saasuu sunno uga dhigay labada xadiid baanay sidaasi ka muuqdaan sida loogu cadaalad samaynaya marka la guursadona wuu ka warramaya xadiidkani carmashiinayna saddex leeda inantiina toddoba leeda waa xikmad ilaahay baa yaqaano xikmadda subxaana oo sharcigiisu wax waliba xikmaddiisuu leeyahay labadan waxa loo kala qaaday dee waa la garan karaya farqiga udhaxeeya inan iyo iyo islaan carmala horena farqigaa waynu usoo marnay xagga marka la eego maxay halkeebay farqigaa ku lahaayeen idanka marka la guurinayo midna aamuskeeda inagu filaa oo inantiiba ahayd midna haadeedu lagama maarmaan ba ahayd oo carmashii ba ahayd farqigaasi wuu iman karaa xagga sidaaqa iyo meherkana oo way ku kala badnaan karaan oo deeta carmashaaba meher yaraan karta marka halkan arrinta loo eegayaa waxa weeye dee qofkani waa qof da-weyn oo waaya arag ahoo maxaanku dhahdaa si uun cid ula soo dhaqantay oo kolkaa jawaabi karaysa si kolka loo eego saddexdaa habeen bay kula qabsanaysaa iyadu ninka inantanina waa inan yaroo iska muxajabad ahayd oo bilow ahoo laga yaabo la qabsiga ninkan iyo isbarashadiisu in muddo saddexda ka badan ay u baahanta ilaa toddobadaasay u baahantao ninkii ay iskula qabsanayaan oo khajilaadii iyo isururintii ay yaraanaysa marka bal inta dibudejintaasi ay caadi noqonayso ayaa sidaasuu ku qaramaynaya toddobadaa cisho taasi ku reergelaysa saasaa sharcigu ukala qaadaya xikmaddeeday iska lahayd tii soomaalidu ay odhan jireen marka nin gabadh loo meheriyo istus bay odhan jireen istus soomay jirin talaa imika xagga hudheeladii unbaaba loo guuray inta hudheel laisku mehersamanba haddana hudheel kale lasii galaaye istus baa la samayn jirayoo ninkaasi ama ha noqonayo reerkiisii ha ku noqonaya ama meel kale ha tegaye habeeno dhowra ayaa ninkaa iyo gabadhaas ay is-arki jireen oo sodohda marti loo noqon jiray iyo soddonka xikmadda meesha ku jirtaa waxay tahay kalgacalkiina way sii abuuraysa hadduu sanado dambe maqan yahay intaasay kusii shaqaynaysa dareenka halkaa yimaadaana iyo kalgacalka ninkeeda ay u qaadana hore weylaawi mayso liqaagaa kulankaa la sameeyey arrinkaasa ku jira iyo kalsoonidaa beermaysa waxaad ka arkaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisa sida wanaagsana uula dhaqmi jiray islaanta wuu u bushaareeyey laysa biki calaa ahliki hawaan adiga kuguma sugna wax fudaysi oo ehelkaagu ku fudaysanayo anigu ku fudaysan maayo waa ila weyn markaa adigu dooro weyn waa mulaadafada iyo naxariista hadalka dabacdasan dumarku waa iska quraarad ruwaydaka alqawaariid ruwaydaka bilqawaariid anjasha ninkii la odhan jiray oo awrtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo gaadiidkii wada iyadoo awrtaana dumarku ay saaran yihiin ayuu awrtiibu u heestay oo markaasi awrtiisii xoogla u tallaabsatay oy aada dee kabaalladii u dhaqaatay markaasuu lahaa anjasha ruwaydaka alqawaariid waar anjashow dee quraaradaha naga jabini macnaheeda waxa weeye dumarku waa dad maatiya catifadu badan tahay hadeertaha naga kala tuurina noo tur buuri maatida u tur ta macnaheedu waxa weeyaan kolba qofku naxariista u muujiyo ninkaasi haddaanu waxbaba haysan iska faramaran yahay laakiin in iska farxaanahoo ka farxinayo ammaanayo oo iska wata u yahay inaan laga caajijin baa laga yaaba wax kasta ha bixiyo hadduu cabuus bilaabo iyo afbuur naca xoolihiisa in la nacaa laga yaabaa marka cumuuman nebigu saasuu ahaa la dhaqankiisa maanta habeenkaa u horreeya u bushaaraynayaaba sula arrinkaaga waa tiirsan yahay ehelkan aad u timi waa ehel weyn wey waa lagu faracsan yahay dee labada kala dooraba waa lagu tilmaami karaa ehel ehel ehel marka la leeyahay ehelkaagii ka waran macnaheedu waa oridaadiibuu noqon karaa mararka qaarkoodna xaaskiiyo macalciyaal innagu xaas baynu idhahnaa ehelka war xaaskii ka waran oriduu noqon karaa iyadoo macal caruurtaana wuu noqon karaa af carabigana waa ehel weyn iyo xagga sharcigaa ehel lidaalik buu nebigu lahaa khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli dadya waxaa idinku idinku khayr badan ka xaaskiisa u wanaagsan anigaana xaaskayga u wanaagsan marka ehel iyadoo keliya lagu sheegi karaa mararka qaarkood ehelna mararka qaarkood waxaa lagu sheegi karaa macal caruurta macal qaraabada marka ma xaqun lilah mise waa xaqun lilmara garsoorkan iyo cadaalad samayntani ma xaq ilaahay uu qofka ku leeyahay mise waa xaq ooridu ku leedahay waxay culimadu u badan yihiin iyo jumhuurtu sida xadiidkan soo socdaaba uu tilmaamayo waa xaq gabadhu leedahay go-aankay ka qaadataabaana soconaya wacan caaishata radia allahu canha ana sawdata oorida la odhan jiray sawda bintu zamca binta zamca alqurashiya alcaamiriya gabadhaa iyada ahi wahabat yowmaha maalinteedii waxay siisay u daysay licaaisha caaishay u daysay wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna waxau ahaa yaqsimu miduu cadaalad sameeyo linisa licaaisha yowmaha yaqsimu wuu xusiin jiray licaaishata u xusiin jiray yowmaha maalinkii sawda yowmaha maalinka caashadeh caasho maalinkeedu siin jiray wa yowma sawda maalinkii sawdana wuu ugu dari jiray muttafaqun caleyh sababta waxay ahayd xaaskii nabiga xaasaskii ugu waaweynaa bay ka mid ahayd khadiija markii ay dhimatay radia allahu canha gabadhii u guursaday ayaa ahayd sawda markeeda horena islaan carmala ahayd asalkeedaba wax inana nebigu wuxuu guursaday caaisha inta kaloo dham wada carmal bay ahaayeen da-deedii baa weynaatay way iska cuslaatay jawigii nebigana way eegtay in dumarkii ay kusoo farabateen kolkaa waxay doontay inay nebiga xaas ahaan usii noqoto colays kale ay ka fududayso way arkaysa gabadhu u jeceliyo dumarka ugu daayar inay caaisha tahay markaasay tidhi maalinkaygii caashaan aniguu daayey xaasaska nebiga karaamada leh ammaanta leh taariikhda gelaya ummadda hooyada u ahun aan ku jiro anugu liiska liiskun baan ku jiri khayrka leh laakiin xaggaa hooyaatinka iyo xaasnimadii waan kaa fudaydiyey saasay maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu deeqday iyadoo rasuulka ilaahay raali gelinaysa wuu ka aqbalay caashaanu siin jiray maalinka maalinna waa la odhan karaa habeenna waa la odhan kara marka maalinka laftiisii waxaad halkaa ka arkaysaa inuu ku xisaabtan leeyahy aayaddaasi halkanay ishaaraysaa baa layihi suuratu nisaa ku jirtee boqol iyo sideed iyo labaatan wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada falaa junaaxa calayhima an yuslixaa baynahumaa sulxa wasulxu khayr ilahay baa wuxuu aayaddaa ku yihi haddii oori ama gabadh xaasihi ninkeeda ka dareento ay ka baqato inuu yar karaahiyeysto ama kasii jeedsado dembi kama haysta inay wax ku heshiiyaan wixii lagu heshiiyaaba sulxoo khayra marka waxay isku afkarteen inuu daayo isla markaana habeenkeeda ay xaggaa u duudo caaisha waxay leedahay lamaa kabirat sawda markay weynaatay ayay maalinkaa xaggaa usoo wareysay xadiidkaasi waxa uu caddeeyey in gabadhu ay xaqan leedahay arrinta lagu heshiiyaana ay sulux noqonayso sidaynu habeenkii dhawayso soo tilmaamayno haddii ay ku heshiiyaan midna inuu la joogo bil midna inuu la joogo koob iyo tobanka bilooda kale de waa waxay ku heshiiyeenoo xaqeedii ay ka tanaasusha wey oo ay siisay markaa qofkii kale waxaase culimadu ay leeyihiin haddii ay haddana ka noqoto oo ay dib uga noqoto xaqan way heli karaysa oo dee arrinkiibaa wuxuu hibo caadi aanay ahayn waa hibo la xidhiidha caatifada iyo waxyaabahaasoo qofkii hadduu haddana dib uga soo noqdo oo uu idhaahdo hala ii soo celiyo xaqii waa heli karaa walilwaahibati alrujuucu fii hibatiha fii hibatiha nawbataha min zawjiha mata shaat liana alhibata yajuuzu alrujuucu fi ma lam yuqbad minha wlmustaqbalu minha lam yuqbad qaacidaabu saarayba fiqiyaho hibada had iyo jeer waxa ay qofkii loo hibeeye u sugnaataa marka uu guddoonto hibada haddii aan la kala guddoomanin waa lagu noqon karaa dee caawo waliba waa mustaqbal caawo waliba oo soo socotaaba waa mustaqbal oo weli lama qabsanin oo lama guddoomanin marka haddii ay tidhi heblaayo waan u hibeeye markaa ay taagan tahay wixii ka dambeeya markay doonto inay ku noqoto wixii ka dambeeya waa waxaan weli laga guddoomanin oo dee mustaqbal ah oo weli gacanta lagagaba dhigina waa mustaqbal habeenkan kolka ay gabadhan dee ninkeedu guriga ugu yimaado habeenkaasunbay da calfanaysa wixii ka dambeeya o dhan waa wax aan weli la guddooman intaan la guddoomanna oo laga noqon karaa halkaasay waa qaacidadii hibadu iska lahay wey waxa haddaba jira marna isagay siin kartaa marna ori mucayanay siin kartaa labadaba iska banaanyi isana hadduu saddex leeya waxay odhan kartaa heblaayaan siiyey anigu kaygii ka tanaasulaysa waxaa kaloo odhan kartaa adaanku siiyey ninow ninka laftiisii bay odhan kartaa dhankaa doonto ula kaco habeenkaygii waan kuu daayay de isaguna dhankuu doono ula kici labada dariiqaba way bannaan yihin marka waa hibo mudlaqa iyo hibo mucayana hibo ay cid gaala u cayintay sidan ay samaystay sawda cashay u cayintay dumar kaleo dhan may dhex dhigin iyo hibo mudlaqahoo qofka loo dhiiray labada siyoodba arrinku waa arrin adag wey waa baabul xisaabtan wey ilaa waktigaagiibaa xisaab galaya iyo meeshaad martay iyo waa taa dee fuqahadu ay ka warramayaan ay leeyihiin xataa hadduu tan soo maro ta kalena waa inuu soo maraa hadduu tan soo bariiriyo ta kalena waa inuu soo bariiriya kullu dalik waa isilaalin وعn cروة رضي الله عnه qاaل qالت cاشha رaضي الله عanها cاشhaa waxay tihi ya بنa أktي inankay walaashay dhashayo aan habaryasa ahaayo kana رasuul الlahi salى الlahu عalayه وasلم nebigu waxau ahaa laa yufadil ma kala dheeraad siin jirin bacdana calىa bacضi qaarkaya kuwa kale kamuu dheeraad sirin jirin fi اlqasmi xagga xaqsoorka oorinimo min muktihi cindana nagaanshaha uu agtayada ku nagi yahay qasmiga iyo cadaaladdu ku samaynayo naguma kala dheeraadsiin jirin macnaa kaana laa yufadil bacdana calaa bacd dheeraad nagumuu kala siin jirin fi lqasmi uqaybinta min muktihi cindana muktigu waa nagaadiga hoyaatinka la jooga la jooga uu agtayada joogo nagumuu kala dheeraad siin jirine waxyaabuu noogu xaq siin jiray hoyaatinkaa ka mid ahaa iyo la jooga laftiisa lajoog unoo tixgelin jiray lajooggiibay sii fasirtay haddaba wa kaana wuxuu ahaa qalla yawmun maalin wuu yaraabaa ilaa hadduu maalin yimaado wahuwa yatuufu calayna jamiican dhammaantayuuna soo wada marayay yatuufu calayna wuu nagu wareegayey jamiican dhammaantayo maalin kastoo yimaado wuuna soo wada mari jiray xaasaska haddaan lay fayadnu wuu u dhowaan jiray min imra'atin ooridu u dhowaanaya min kayri masiif isagoon taabanin oon galmo u samayn ayuu ka ag dhowaanaya xataa yabluqa jeeruu gaadho allatii ooridii huway ee umuhaa maalinkeedu ahaa ta maalinkeedu joogo ee xaadirka uyo jeeruu gaadho fa yabiitu cindaha markaasuu agteeda baryayay oo uu hoyanayay sidaasay markaa iftiimisay caaisha radia allahu canha waxay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoona waajibba ku ahayn waa noo cadaalad samayn jiray haddana wuxuu noogu cadaalad samayn jiray agjoogga iyo la joogga habeen iyo maalinba waxyaabuu samayn jiray waxaa kamid ahaa wuu lasoo wada mari jiray waa lasoo wada marayay markaasuu maritaankaas waa dumarkiio u sheekeeyo isagoo la fadhiista isagoo maaweeliya isagoo ka ag dhowaada jimaacun baan jiran jimaaca waxa la gaar ahaa iyo hoyaatinka habeenkii dee ta u leh ta u leh ayaa arrimaha la gaar ahay wixiise ka warhayna in reerkii laga warhayo oo loo soo sheekeeyo oo haddii la doono wax laga soo yaro cuno oo waxaasoo dhan wuu wada samayn jiray intooda o dhan sidaa daraaddeed baa guryihiisu aanay kala fogeyn ee maabka reer madiine marka ay aada eegeyso guryaha nebiga iyo masaajidka iyo maabka ay lahaayeen cusuurtan dambe kutubaha qaarkood lagu qoro guryihiisu dhinaca bariba intooda badani ka wada xigeen xaasaska badankoodu kambool isku yaallo oo dhinaca bari ka xiga masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa badankooda ay taag dhawaayeen sidee meel dhow usoo mari kara iyadoo taasi ay kuna sii kalifayso dee sagaal markay yihiin haddii uu sugo untaa habeenkeeda dee waxaba laga yaabaaba in muddo dheer baaba sideed cishaa kasoo wareegeysa wiig iyo dheeraad wiig iyo dheeraad baaba kasoo wareegaya reerkii wuxuu ku sugan yahayba ama uu ku aadan yahay baabaanu dee ogaanayninba marka waa inuu ka warhayaa si aan muddadu u dheeraanin soo baridinta iyo soo maridda xataa yabluqa allatii huwa yawmuha fayabiitu cindaha saasuu samayn jiray walimuslimin can caaishata radia allahu canha riwaayada muslim waxay siyaadisay qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa salla alcasr salaada casr kolka uu tukado daara calaa nisaa'ih dumarkiisuu ku wareegi jiray daara iyo daafa waa wareegi booqashada weyn uma yadnuu minhunna waanuu u dhowaan jiray ila waxaa saskiio xalaal u ahay wuu u dhowaanayaa jimac la-aanti min kayri masiis weeye waa cadaaladii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ummaddana horseed ugu ahaa sidaasuu markaa ooryahana u raalligelinayaa middiina xaqeedii u siinaya waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa qofku hadduu dhowr xaas leeyahay in waktiga asalka ahoo habeenkiiya mooyaane maalinkii uu ka soo war heli karayo amaba soo mari karayaba kuwa kale caruurta uu ka soo warhayo iyo marka dee mushkiladi jirto iyo marka arrin caafimaad ay tahay iyo haddii mushkiladi jirto waaba dee arrin daruuriya waa la saamaxaya laakiin haddaan mushkiladi jirin laftigeeda inuu reerkii ka warhayo oo uu soo maro soo bariidiyo oo wixii tilmaamahuu siinaya iyo soo kala diro barnaamijkooda oo meeshuu uhoynayana u hoydo way tahay laakiin taa ayuu mid qura uunu samaynayne dee ta kalena markeeda ha u sameeyo iyana ha soo bariidiyo haddii bariidada maalintii miduuna ay noqoto min weynaduunu ku gooni yeelo ama miyarada uun ma wanaagsana ma fiicno waa inuu mid walba maritaanka haddii xataa telefoonku uu ka fursan karayo oo meeshu meel magaalo ah oo telefoonnala ay sideenan oo kale oo telefoonkiisaaba uu ku xidhiidhiyo oo tanna maruu la hadlo tanna maruu la hadlo saa kaga warhayana wuu heli karaa curfiga laftiisuna ku xisaabtankiisuu leeyahay caadada waddanka ka jirta qudhigeeda iyaduna ku xisaabtankeeday leedahay wixii aan sharciga khilaafin caadada waa la tixgeliyaa waxaa halkaa ka muuqanaya waxaa dulmiga la yidhaahda in la iska ilaaliya inay waajibta ya cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama waa dulmi xaraama laimaatinkiisa exdan qur-aankuna waxa uu ku tilmaamay fatadaruuha kalmucallaqa ooridiioo laga tago waxa ay noqon iyadoo la deldelay oo kale inay deldelan tahay bay u agaanaysa oo ninna lahayn nin la-aanna ahayn wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yas'alu wuu waraysan jiray fii maradihi xanuunkiisii aladii maata fiihi uu ku dhintay ayna ana qadan halkee baan aroorta tegaya xanuunkii uu ku dhintay wuxuu sii waraysan jiray ayna ana qadan aroorta halkeebaan ah xaafadee yuriidu yowma caaisha